maamulka jubbaland ayaa deeq raashiina gaarsiiyey shacabka ku nool deegaanka janaax cabdalle ee gobolka jubbada hoose deeqdan ayaa ka timid boqortooyada sacuudiga taasoo isugu jirtay buur beri sokor iyo timir wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa ka waramaya deeqdan dhibaato badan bay fatahaadihii dhibaatooyinka idinkaga dhaceen waad ogtihiin maanta raashinka aad qaadanaysaan waa raashin dowladda jubbaland ee wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka idinkaanti insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad nabadno ku qaadataan dowladda jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuu la garab taagan yahay dadka shacabka in maaragtay meel kasta ay joogaan waxay u baahan yihiin adeeg aan u fulino annaga oo dawladdii ka wakiil ah ayaan maanta raashinkan idiin keennay waxaan u mahad celinaynaa dowladda sultanka carabta imaaraad oo raashinkan ku deeqay raashinkiina nabad ku qaata ilaah idiin barakeeyo raashimo kale insha allahu tacaala waa idiin imaanayaa nabadna ku qaata
deeqdan raashinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi weyn u qabeen